wuxuu ihi fatwada ah ictisaam dhiigooda in la baneeyo ficlan waxay noqotay sabab in culamo badan culamo la dilo soomaaliya lagu dilo kadibna wuxuu soo qaaday qadiyadii doctor axmed xaaji cabdiraxmaan raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuuna sheikhu yihi waxaan daawaday oon dhegaystay cajal uu laga duubay ragii gacan dilay sheeka qaybo kamida oo yidhi sheekh axmed soo delaadna la yidhi kadibna waa ku qanci waayey cajal xasaan baa lay dhegaysiiyey oo oo leh dila qaatilkuna waa mujaahid maqtulkuna waa shahiid dila cajalka uu sheekhu cuskaday intaana jawaabaha gelin waan isku dayay inaan helo nimankii sheeka daawatiye aniga waa ii diideen war cajalkan la wada ee dhiigga laygu saarahayo sheekh axmed aan ku dilhayo sheegaysaa ee uu sheekhu cuskaday saddex nin oo macquul oo lagu kalsoon yahay baa nin ba la hadlay banaana iskay ugu soo noda cajalka isiyo aan daawad ama intaad ay kaxaysaan meeshuu yaalla aan ku daawado kadibna dansado meeshii la geysta oo inaha ka qaado waa laga diiday ilaa aminkana waa codsanaya cajalka inaan arko kadib waxaan weydiiyey nimankii daawada ee watay beesha ahaa qaybo kamida xataa beesha qaybo kamida loo diiday inay daawadaan qoyskii xaaji ee sheekh axmed ka dhashay rag kamidaan loo ogolan inay daawadaan hawsha hawl beelad xataa inaysan ahayn hawl urur tahay bal saa ku garo niman dad badan oo laylkanso ah oo ducaal iyo culumo iyo ganacsatabale oo wadanka jooga baa loo diiday inay daawadaan maxaa jira adugu waxaa tahay weeye ama taageersan tahay nimankii aan ishaynay marka hawshu waa hawl siyaasadeed haddii hawl ay tahay beeleed iyo qoys nin walbo ama beeshaa ka dhashay ama qoyskaa dhiigga xaq buule inuu ka hadle haddii dhaqanka soomaaliya la fiiriya waa in loo fasaxo soo ma aha anigu cajalka waan waay laakiin ayagaa waxay ii sheegeen raggi daawaday hadalka inuusan ku jirin uu leeyahay sheekhu ninku uusan sheegin ninkan wax garanhaya cajal xasaan baa lay dhegeysiiyey kadib waan ku qancay saasaan sheekha ku dilay wax lamid ah laakiin dila qaatilku waa mujaahid maqtuulkuna waa shahiide waa min musaayadaati shayki cala shariic sheekhu intuu ku daray wey shariidka cajalka ku kordhiyey iyo ninkii waxbaan qarinhaya lahaa qadiyaddaa marka inaan dhowr qodob isu dul istaago ayaan rabaa dhowr qodob aan tilmaamo qodobka koobaad ee ku saabsan ictisaam iyo hawsha sheekh axmed oo isa saaran siduu sheekhu isu saaray isma saaro xilligaan ictisaam takfiiriyeyna he sheekh axmed waa muutanaa matan soo ma aha warkaa lama hayo mise wax khaldan baan sheegahay sheekh axmed soo ma ahayn laba kun iyo ko iyo tobankii bishii december soosaa ma ahayn december hawshii takfiirka ictisaamna goorma eh shalayda qoyanayd daarulxadiid xarigga hadda la xidhay dhexdiisa bay matamisa ma aha qadiyada marka takfiirka la takfiiriye jamacat lictisaam iyo qadiyada sheekh axmed allah u naxariista wax isku xidhan ma aha in la isku xidhan waa khalad taasi waa qodob hadduu sheekhu ka duulayo xukunkii ahaa nin walba oo masaa'ilkaa afarteen tilmaamay fasaadka iyo aragtida uu ka qabo ay ballaarato kadibna looga naseexeeyo ka hadhi waaya fasaadkiisaana waxaan dil ahayn aan lagu xallin karin sharciyan way banaan tahay baan soo istaagay cidnana ma magacaabin usuusheeda iyo mustanaadadkiina waan ka hadla wayna duuban tahay ayadoo qayba ka qoranna oo qoraal ana waxay ku jirtaa atanbihaat alcilmiya al mxuu ahaayey atanbihaat calaa ma fi dalaaili walishaaraati min alcuqludaat way qoran tahay musanadaadkeed ha laga niqaasho waxba lama celceliyo lama wareegeysto dad la iskuma dira caaman lama kiciyo dalabatu cilmi baa leeyahay culumaa la ahaaye qaabkaa in loo hadlo wax badan wax badan tari mayso taa marka waa xukumka daaifada iyo isku xidhka xukumka ee dilka sheekhe wax isku xidho isku baabana ma aha nin hadda ka qawmaysan xukumkii iyo go-aanka aan ka qaatay ictisaamna ma ihi amaa qadiyada sheekh axmed dilkiisa sheekh axmed dilkiisa say soomaaliya uga xanuunsatay iyo ahlkii baan uga xanuunsanay waana ka tacsiyeynay haddaan nahay reer daaru xadiid warkaan in lahaya ila tahay oo laga dheragsan yahay waxaa kaloo marka sakra ah oo in la tilmaamo mudan in la tilmaamo cajalkaasi waxaan qabtan anigu oon ku talin hayaa weliba beesha leelkasa ka codtan inaysan faafinin oon sheekha aysan ceebaynin nin culimo ah oo qiimo badan oo la jecel yahay oo la dilay oo gacan ka xaqda xaqdaran dishay bay ummaddu u haysataana waan aaminsanay xaggana aan la garanay laakiin cadalka waxaa ku jiraa lagu yidhi in sheekha loo dilay inuu jaajus ahaa oo si ay maraykan u shaqaynaya ereygaa asaga in la faafiyo ma sheekhay wax dhibaysaa mise cid kale wax yeeli axmed kayse ninkii la odhan jiray shabaabku dilee ee jaasusnimada intii lagu qabtay lagu dilay ragguu qoray buu sheekhu kow ka ahaayo waaweynka la shaqeeya si ay maraykanku sheekh axmed ahaa buu yidhahday war waxaan waa ceebeyn sheekha intaad wax raadinaysa sheekhaad bahdilaysaan oo suxunt meel kaga dhacaysaan oo diintiisa duraysaan marka munaasaba ma ahayn cadalka noocaasa xataa hadduu jiro he in banaanka la keeno waxaa kaloo saqra ah faniya wa mihaniya ah cadalka waxaa ku jira wule ninka waxbaan qirhayaale ee inuu beenaala yahay aan aaminsanahay wuxuu leeyahay shabaab baan ka argoosanhaya waaba cadow waa nin cadow ashaatu khasmin calaa khasmihi waxa banaanka loo soo dhigi layo cadalka waxaan u malayn aafooyin badan baa ku jira oo dadkii wax garanaya inay fahmaan baa la diidan yahay wuxuu leeyahay shabaab waan ka argoosanhayaa sidana waxaan u samayn waa raggii daawadaysay ii sheege waalcuudatu calayhim aniga ma arag bal waa idiin sheegay ragga ii sheega waa saddex nin waana ugu kalsoonahay waana qoyskii uu sheekhu ka dhashay weeye ma aha cid kale wuxuu leeyahay shabaab intay hawsha ii direen bay haddana iiga baxeen waan ku xumayn waanan ka argoosan dilka ayagaa ii diray hawshaasi ma bal ka warram hawl culus weeye marka lasoo gabagabay hadalka waxaa weeye sheekh axmed waxaa lagu dilay puntland baaritaanka puntland baa samaysay cajalka niman reer puntlandaa meeshan keenay haddaba dil ka dhacay puntland oy xukuumadda puntland taxqiijinayso baarayso xukunkana ayagu gaarayso sideen ugu kalsoonaanaas in la isweydiiye ma aha wa bishahaadati almajhuuliin wa bishahaadati caduwin muttahamin hawlahaasoo dhan meesha yaallaan shariidkiina ku jira intaa waxaa dheer waxaa la og yahay in beesha leelkase nin weyn oo magaca lahoo zaciim ahaa laga dilay labada kun iyo ko ko iyo tobanki laba kun iyo ko iyo tobanki oo gaalkacyo lagu dilay markii la baarayna ay hawshii salka la gashay mukhaabaraad iyo sildoon iyo hay-aad dadka gumaada xaggana iska dhiga samafal hawshaa inay beeshu ka warqabtay somalina ogtahay ila tahay hawsha waxba sheegi maya ninka la dilay waxaad kalood og tihiin dhacdooyinkii ka horreeyay dhacyada sheekha ad og tihiin in xaafadii garsoor ay beesha leelkasoo badnayd iyo maamulka puntland ay dagaalameen gaalka ay ku dagaalameen soo ma jiray laba kun iyo ko iyo tobankii bishii sagaala sebtembar soo maaha maamulka puntland wuxuu soo dejiyey iyo ciidamihiisa waxay yidhaahdeen qoyskan garsoor kasoo dagaalamaya shabaab baa ku dhex jira oo waxa dagaalamaya waa xasan mujaahidiin caddayn baana uhaynaa bay yidhahdeen markii maalmo la dagaalamayo oo laisku rafaaday ree garsoor iyo maamulkii puntland qoyskii daarood ee meesha martida ku ahaa baa dhex galay duqeyb badan baa hawshii gashay xal in laga garaa la damcay sooxaa timid isimaa yimid in la xaliyo maamulka forol waxay soo istaagan yidhahdaa caddayn baan haynaa garsoor inay ka dagaalamhayaan he waxadaad iyo unugyo xasaa mujaahidiin maxaad haysaan wadaad arxanweyna oo misle ahaa oo intay qabteen baq dhabeen oo ay cajal kasoo duubeen bay wataan dhacdooyinka in laga warqaba ila tahay ama rag badan oo hadda fadhiya ay og yihiin ninka wuxuu leeyahay anugu waxaan ka tirsanahay xalsa mujaahidiin baan ka tirsanahay garsoor inaan ka dagaalano oon qoyska leelkasa garab istaagno baa nala soo amray saasaan nahay duqaydii garka ku jiray madaxa qabsadeen nimanku maanta run bay sheegayaan leelkasaa loo yimi anugu goobjoog ma ahayn laakiin ilaa toban nin oo beesha kadha- ka tirsa ka- u dhashay baa ii xaqiijiyay toban waagaana wafsidaha waa lagu qoray in hawsha ay dhacday ma xusuustaan marka ilkasta lilkaso waxaad tihiin niman balaayo qarsan oo hoosta bambaano kuwa tooshaada ku hagoogan lilkasi aan naqaanay iyo qoyska talaad darad ma tihiin alaab baa idinku jirtay soo xaq maxaa jira cadayn baa la cadayntu noo daara cadaynta baa loo daaray way yaabeen reerkii war intaasaan in na laysay oo na disheen oo na baabiiseen ba haddana tuhme iyo been iyo iftiro kale waaba dembi cusub dagaal baa hawsha gaadhay reerkii leelkasi wadaadkii bay soo qabteen raxaweynta ayaa lasoo baqdhabay isagoo meelaha iska jawaalay warkaan war wax maxaa ku galay waa lay dilay war been wey waxaan alla kaalo shan sano meeshana xanta ku xadaysta iyo loos oon iska fadhiyaa waa lay baqdhabay waa lay dilay nimankan iga shaqeeyey wax nabar wiil arka intii nabar lagu dhintay waa- si loo garaacay waxay dhiig baa naga gashay maxaad ku daaway idinkuna cajil iga duuba bu. culays baa jira idinkuna cajal iga duuba waxaad tidhaahdaa wa- waxaan dhihi bu ui waa lay dilay ina badbaadiyo aan lay dilinayo difaaca run baan sheegi war anugu shabaab mi shabaabna ma aqaan ma arag allahi ka alla wadaad raxan weyn reer baydhabo halkan un ay do- nolosha la soo gashay baan ahay miiskaasaan lahaa macalin baan ahay allahi ka alla waan lay dilo mukrah baan waa lay qasbi qu- qasab baa layga keenay maalinkii dambe ay qolyihii lalkasidii anaguna anaguna caddayn baan haynaa inaan abriyan nahay sukeen keena laba laabtoob baa lasu shitay war cajalkan kaa maxaa ka duway cajalkan aad la ordaysaan ummadda aad ku dulminaysaan maxaa kaa ka duwan nin zaciimo weyn oo re- beeshaa la soo dilay mukhaabaraad maraykan iyo yahuud iyo gaalaad dilay labadan la gashay oo weliba dadkii dilay qayb kamid intay qabteen toogteen reer puntland ee xukuumadda puntland qaybna ay sii daayeen oo dhoomeeyeen reerka weliba ka xun in la sii daayo dagaalkii banaaye lagu baaba-ayna cajalka laga duuba muxuu noqday hawlii puntland ay ka shaqaysay kana waa un kii oo kale dilka sheekh axmed cusmaana kama ogay mana fafoonin markuu isoo gaarin waan ka xumay waana ka taxsiyey in laga tiiriyana xadgudub iyo been weeye waxaa kaloo kutusahaya inuu xadgudub iyo been yahay shabaabku ninkay u dilaan udi u jaajismo ku ogaadaan ama inuu sida maraykanka u shaqeeyo ama sir- sirdoonada gaalada cadowga u shaqeeyo muslimiintana cadowga ku ah ee jaasusnimo ay kusoo ogaadaan lisaalix lkufaari cala lmuslimiin shaab agtooda maka muslim ba mise waa ka gaal waa gaal agtooda muwaali dilkaafiri maalin dhaweyd wararkeeda cadaha la soo geliyay waad maqlayseen nimankii saddexdaa ee la dilay qaadiga xukumay muxuu ku muxuu ku xukumay man badala diinahu faqtuluu inuu jaasisku murtad yahay fardi min afraad alcumuumna yahay buu ku xambaaray waana ra'yi jamaaca min ahlilma ay qabaan inuu jaasisku murtad yahay alqawlu saa'id inuu yaan ka sharxoon kaga hadlay ra'yigaasay qabaan haddii marka uu leeyahay tuugan beenaalaha cajilka laga duubay ama lagu qasbee la garaacay la baqdhabay sidii kii hore loo baqdhabay ee uu leeyahay waxaa la dhegeysiiyey cajal waxaasaan leeyahay dia he falqaatilu mujaahid walmaqtulu shahiid maqtuulku cinda shaab shahiid ma ahe waa murtad mukhallad fi naar ah waxaan isqabanaynin sheekhu wuxuu isa saaraya wax isqabta ma ah waxaan isqaban karin war waxa laga hadlayo waa ruux muta'awil ah oo fasaadkiisii loo dilhayo oo muslim ah min baabi dafci saa'il min baabi albugaad min baabi almujtahid almutaawil oo muslim ah oo isagu cadli ah oo iimaani iyo islaamnimo loo qarhayo laakiin u dhimanhayaa fasaadkiisa iyo ummadda in la badbaadiyo asaguna laga badbaadiyo laakiin markuu jaasuus yahay maxaa loo dili murtad geesa waaweyn oo naar ku waari oo naar loo dirhayo marka meeshan ma gasho alqaatil mujaahide walmaqtuulu shahida meel kaloo gasho hala keeno haddaad dhahdaan maya tan waa been oo intan asagu leeyahay waxaa lay dhegeysiiyey alqatil mujaah maqtulu shayd waa been waxaan dhihi kulligeed baa wada been ah hawshaa marka intaasoo qaab bay ku khaldan tahay wax jirana maaha waxaanaan u aaminsanahay hawl ay iska kaashadeen puntland iyo ictisaam inay tahay جماعة الاعتزام يقول لهم بقى سكها شضي سلا أنو أيسين هي المعلومات في حقا هلاي يا حكومة كه الله يا أنو قلت لهم إيه، قبائل بادقية وحن كه الله حكومة والله سوى اللي فهمها يا بيلتا سياقي المقام غير نقاب من اللي فهمها فإيه تاسي سداس وأكذا نقوم معي هذه أي أنت داك ويدو beesha leelkasta waxaa u furan dhiigga uu nasaaray sheekh maxamed cabdihumal ee qoyska aan ka dhashay uu saaray si guud si gaarna aniga uu saaray di diye iyo dan midun hau doonteen sheekuna u magata furo markuu iska kooban yahay beesha leelkasta diye iyo dan kay doonaanba gooni ahaan aniga igu yimaadeen gaar ahaana qoyskii aan ka dhashay ha u doonteen goolla ha dhigteen aan mid daarad ha noqoto aan mid somali ha noqote makaati iyo bayinaha sheekh maxamed ha ka raadsadeen maxaa yeele cajalka waxaan ku dhex imanin ayuuba ku dhex sheegay sheekhu inahaasaan kaga bix hadda kahor hawlaha waa isoo mareen ku noqon maayo